جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim warka madaxdiise ku dhowaad toban askari oo murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho in ka badan labaatan ruux oo soomaali tahriibayaal ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen dadkaas munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalqad diini ah oo sanado xiriira u socotay ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka dhacday gudaha degmadaas bulshada ku dhaqan degmada buulo fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka faa'iidaystay nadwad diini ah oo looga hadlayay fadliga tobanka hore ee bisha dulxija ardayda macadka alturaad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday gudaha degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa sabti afarta bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo habeen hore ciidamada mujaahidiinta ah ee ka jihaadaha gudaha magaalada muqdisho ay ku qaadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada ay dhigteen xaafada sifeenta batroolka ah ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si adah looga maqlay xaafadaha degmada wadajir iyo degmooyinka kale ee diriska la ah inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo isla murtadiinta ah waxayna bartaasi kontarool ee mujaahidiintu ay weerareen ay ahayd bar ay murtadiinta si aad ah ugu dhibaateeyaan dadka shacabka ah muddooyinkii dambe waxaa si aad ah usii kordhay howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho dhanka wilaayada bay howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyaan gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa isbaaro waxaana jira khasaaro cadowga allaah gaaray geesiyada towxiidka ayaa har iyo habeen fuliya howlgallo kala duwan oo ka dhan ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka dulmiga ah kusoo qaaday diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid cabdiqani in ka badan labaatan ruux oo soomaali tahriibayaal ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen dadkaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya sida ay sheegtay dowladda Spain labaatan iyo saddex Soomaali dhalinyaro tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka xilli ay ku sii jeedeen dadkaasi qaaradda Yurub ah. Dadka dhinta ayaa ahaa dhammaan dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo la socday doon ka soo qaaday dalka Algeria kuna sii jeeday jasiiradda Palma ee dalka Spain. Soomaalida geeriyootay ayaa la xaqiijiyey in muddo labaatan cisho ka badan ay ku jireen badda kadib markii ay ka lumeen halkii ay ku socdeen iyadoona la sheegay in markii dambe sahaydii ka dhammaatay kadibna ay u dhinteen haraad iyo qabow sarkaal u hadlay dowladda Spain ayaa sheegay in doonidaasi ay ka soo badbaadiyeen oo keliya laba ruux oo dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo xaaladooda caafimaad ay adag tahay islamarkaana la geeyey jasiiradda Balma waxaa soconaya baaritaano lagu baadigoobaya dadkay dhintay kuwaas oo laga raadinayo xeebaha ku tirsan jasiiradda Balma ee dalka Spain dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku geeriyootay xeebaha Spain ayaa qaarkood saacadihii lasoo dhaafay sawirradooda lagu baahiyey baraha bulshada iyadoona arrintan ay hadalhayn weyn dhalisay xeebaha u dhexeeya dalalka Algeria iyo Spain ayaa hadda noqday halka marin ee loogu tahriibo qaaradda Yuruba iyadoona xeebahaasi bilihii lasoo dhaafay la sheegay inay ka gudbeen kumanaan kun oo dad ah oo u badan kuwa ka soo jeeda qaaradda Afrika waxaana qayb ka ahaa dad Soomaali ah.
mahadsanid marwaan munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalqad diini ah oo sanado xiriira u socotay ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka dhacday gudaha degmadaas sida warbixintan uu ku haya cazaam carafaat munaasabadan oo si heer sare ah loo saagaasmayay islamarkaana ka dhacday howl ku yaala degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ujeedkeedana waxa uu ahaa gunaanadka xalqo in ka badan saddex sano u socotay ganacsatada ka howlgala degmadaas xalqadan loo soo gebagabeeyey ganacsatada degmada bu'aale ayay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna duruustaasi muddadaasi ka badan saddexda sano ka socotay markaska dacwiga ah ee degmadaas xafladan xalqadan lagu soo gebagabeynayay waxaa kasoo qaybgalay culimo waxgarad ganacsato iyo abwaano waxaana ugu horey munaasabada ka hadlay qaar ka mid a ganacsatadii dhammaysatay xalqadan waxayna soo bandhigeen qaybo ka mid ah cilmigii ay barteen bismillaah allaan ku bilaabayaa magaciisa naxariista guud iyo tagaarkaabaa allaha naxariista alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii ilaahay baa mahadle anzala ku soo dejiyey calaa cabdihi lkitaaba addoonkiisa nebi moxameda qur-aan ku soo dejiyey walam yajcal lahu alla uma yeelin qur'aanka ciwajan qallooq alla uma yeelin wax qallooca qur-aanku ma leh qayiman mid toosan weeye liyundira wuxuu u digayaa ba'san sadiidan balaayo daran oo min ladunhu alla agtiisa ah waa cadaabkee wayubashira almu'miniina mu'miniintana wuu u bishaaraynayaa aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna asaalixaati camallada wanaagsan sameeyey anna lahum waxaa u sugnaaday mu'miniinta ajiran xasanaa ajir weyn baa u sugnaaday باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيتا ارتقى mid ka mid a waxgaradka kasoo qaybgalay munaasabadan lagu soo afmeerayay xalqadan ayaa kelimad goobta ka jeediyey isagoona si gaar ah oola dardaarmay ardayda waxbarashada dhammaysatay nimanka wiilashaana ganacsatada nimayahow waxaa ganacsatadii hore aan helin baad heshaan horta nasiib wanaag ah sababto ah diinta waa loo xidhaan jiray baardheer xamar kii xamar joogo bay bokool meel kaste qofka isagoo u qariibin intuu xidheeyo meel masaajida iska saahada ayuu ku baran jiray ganacsatadii haddaa tihiin degmada bu'aale ilaahay weynaa waahidka ahaa wuxuu idin waafijiyey idinkoo tukaankiinna guryihiinnin aad joogtaan in diintii ilaahay idinku shubay horta waa nasiib kasaad yeelateen alxamdulilah waa wax ilaahay looga mahadceliyo waxaan leenahay diintii afar sano iyo afar bilood aad u soo qariibayseen horta layaacan yaan laga dhigin dardaara laga tahay inaad faafisaan uunaa horay u sheegtay sidoo kale waxaa munaasabada gabay kooban ka jeediyey mid ka mid a abwaanada kasoo qaybgalay xafladaasi maxrikada ragga gelihayee cadawa magaya murtasaqo maraykan iyo ragga macaawis laylayay itoobiyo raggii madhiyay ee kinya madax gooyay ragga lagu mushaaxee dartood madashan loo joogo ragga lagu mushaaxee dartood madashan la joogo mahad baanu celin oo ducaynaga mutaysteenmahad baanu ceelinoo ducaynaga mutaysteene maraakista raggii noo furee macallin noo keenay munasalkii ilaah soo dejiyeena lagu maamuusay macnihiisa baaranoo jahligii waan ka maydhanaye maraakista raggii noo furee macallin noo keenay mahad baanu ceelinoo ducaynaga mutaysteene
waxaa xusid badan in xalqadan ay tahay tii labaad oo markaska dacwiga ah degmada bu'aale uu soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaas si gaar ah ay uga faa'iidaystaan ganacsatada magaalada mahadsanid casaam bulshada ku dhaqan degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka faa'iidaystay nadwad diini ah oo looga hadlayay fadliga tobanka hore ee bisha dulxija bashiir muxiidiin abwaayman ayaa warbixintan inoo haya dulxijo waa bisha labayo tobanaad ee ugu dambaysa bilaha islaamka waxayna u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay si wadajira u gutaan muslimiinta gudashada waajibaadka sanadlaha ee loo yaqaan xajka tobanka maalin ee ugu horeysa bishan ayaa si gaara ay uga faa'iidaystaan muslimiinta maadaama lagu tiriyo inay ka mid yihiin maalmaha sanadka ugu fadliga badan haddaba iyada oo la weyneynayo maalmahaas fadliga badan ayuu maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada boolofulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu sameeyey dadaalo dadka lagu baraarujinayo fadliga maalmahan si uu qof walba uga wada faa'iidaysto labadii maalin aynu soo dhaafnay waxaa degmada buulaful ay ka dhacay nadawaad si isku midda ugada faa'iidaysanayeen noocyada kala duwan ee bulshada rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyadoo si muuqata loo soo bandhigayay maalmaha dulxij iyo sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo معناه جميع كويدة رسولك إلهي وما إراسه ما من أيام العمل الصالح والجهاد في سبيل الله أحب إلى الله ما المؤمن هانغ عمل صوبي صالح إيو جهاد والكفض بدن من ليس أسمعته تلقين ومركن سؤال التلقين يلا ره ما دام السؤال التلقين يا ذهي رسولك ما صلى الله عليه وسلم حتى ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله داس مركمات وتفضيل يوم ملش الفضلها بين جهاد وقع جهاد دي هذه العشر تمكن مع المدجداج دي إيو جهاد دي خارج هذا نوغ مركي سلي ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهاد كأسلي جهاد كتمكن مع المدي والكفض بدن ملا جهاد ككلام مع المكر دي جهاد مع المدي يكفض بدن waxaa dhinac socdayna dawaadkan nashaadaad kala duwan oo maktabka dacwada uu su-aalo ku weydiinaya dadweynaha misran lagu siinayay abaalmarino kala duwan ugu horeyn waa kuwan qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay nadwadii ka dhacday masjidka jaamaca degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay aan mayka mad ahaa dadka degan degaanka buulafulay oo waan ka faa'iidaysadii nadwadii masaajidka jaamac alkabiir ee buulafulay ka socotay ka faa'iidaysay dadka ka faa'iidaysay kamad hayni sulu adogsiyey marka walaalayaal ayaamahan midaka jira ayaamihii fada badanaayeen oo cashara dilxija ah maktab dacwa ma eelaamiyahi in masaajidka lamhamin muxaadaro qaab nadbilin qowdo ulmashaarikeyo ulmo iyoona dadweynahaba in laku qowd lamhamin yaa la qowdi oo kiya markaan yaanka damboyti oo markaa sabtada ah yaanka damboyti nadbida marka walaalayaal dad ulmo ajile eedeed qiimiyo qaayin le iyo markan jeediyaayan mawaadiic shal duubugna markaan wayka ka hadali sida fadliga ayaamoon yoleyin sida fadliga yeelato yoomal carafah iyo la kala hadali may kale meelo ka dhaha jiray mushaaraka oo dadweynaha oo muxaadarooyinkaas ama nadwooyinkaasay mushaarakeeya ka jiraan ee kamad haayaan nadwadan ka socotay iska jaamac buuro fulaay ka socotay yaa kuma tahay dadkay ku qeyb galya kuma tahay lamada habeen a socotay buu ku faa'iidaysaday mustamiciinta kuma tahay deegaankeena ka noole bulshadii deegaanka noole intan kumid ahaa marka eed ilaahi subxaana watacaala ma inka mahadnaqaane allihii ahna deersii ayaamihii ilaahay ayaamihiisa inka fadli badanaayey bishii dilxaji tobankii inka horreeyay inka fadli badanaayey ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa isu ka sheegay subxaana watacaala suurad walfajrina ilaahay inku hadali ayaamahaas eed in fadli badan dadka muslimiinta guud ahaanna dhina walba laka laka wacyigeliyay khaasatan anaga kadegmo ahaan buula fulaay eed iyo eed ayaa anka naniinka faa'iideeyey sidoo kale dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladan oo door fiican ku lahaa ka faa'iidaysiga nadwada ayaa ka warbixiyey siday ugu baahnaayeen nadwadan geeka oo jamaada atumay banahnin gebgabaaye dowro oo shacaa'ir jeleerow waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub gabdhoo maxaafada buulfalayka nool haddeena iyad iyad een ku faa'iidaysane alxamdulilaah may bananin shee culmaadanin akriyeena axkaanta udaxyada ka saabsan iyo axkaanta meel araaysa ayaamu dilcishra fadaa'iliya lata inay buraarijiyeen culmada ilaahay kheyrsi degmada meel araaysa hanay qaba qaabadi ilaahay ajari xasanaadku si unin iyad iyad olan ku faa'iidaysane wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniina ilaahi subxaana watacaala eri culmada koley mayba laku dhahalaaye diingee laku dhahalaaye haddana diinta eedanim xasuuseen alculamaa warithatu alambiyaa alxamdulilah walbadan iyo ku faa'iidni dowladana mar badan ambaahangna intii mar walba nahaninkanaga mayba qalbaga ilaahi subxaana watacaala dikrishee soofee yaambidoba mirirta soofilka dhawe unun qalbaga walaa oo marne soofo soofangnagdo mayba waa cibaadada maxaadarooyinka iyo meeleereysa antinanas sheego iyo meel qalbagana kasoo fowe in ilaahi subxaana watacaala towfiiqdan waafajiyo bisha dulxiji waxay ka mid tahay bilaha xurmada leh waxayna la gaar tahay inay xambaarsan tahay maalmo gaar ah iyo acmaal waaweyn wuxuu yidhi nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam maalmo ma jiraan acmaasha la sameeyo uu allaha kaga jecel badan yahay tobanka maalin ee ugu horeysa dulxij haddaba ruuxa muslimka ah waa inuu ka faa'iidaystaa maalmahan ugu horeeya bisha dulxij oo uu sameeya acmaal wanaagsan gaar ahaan acmaasha fadliga badan mahadsanid bashiir ardayda macadka alturaaf ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe warbixintan waxaa inoo haya cusmaan axmed dhuubo maxadka turaah oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib islamarkaana lagu barto luuqadda carabiga iyo culuumteedaha ayaa waxa uu bandhiga cilmiyada ku sameeyey xaruntiisa ku taala magaalada jilib ardayda oo muddo bilooyan ah baranayay luuqadda carabiga ayaa waxaa loo dhigay munaasabad ay ku sameynayeen bandhig taasoo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid a culimmada waxgaradka iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku soo barteen macadka أنا طالب من طلاب معهد التراث أحب لغة العربية وأتعلمها لأن الله سبحانه وتعالى اختار اللسان العرب لحمل الرسالة الخاتمة لذلك فإن معهد التراث قد اعتنى باللسان العرب فعد ذلك هدفا يراد لذاته والأمة إذا سارت على ذلك يكون لها العز والتمكين تجرو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شركت في ذي شبه من من ماء مهنية صاف بها أبطأ أبطأ وهو مشغول وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسور صرت فعل وفاعل من حرف جر البصرة مجرور من وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالفعل سرت إلى الكوفة إلى حرف جر الكوفة مجرور بإلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالفعل سرت أم الأم يوفى ذمنة لم تكلب بحومانة الدراج فالمتسلم ودار لها برقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم رأيت المنايا حض عشواء من تصبت مته ومن تخضي عمار فيهرم ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوضى بمنسم sidoo kale maamulka macadka ayaa waxa uu ka hadlay muddada uu furan yahay macadka iyo waxyaabaha lagu barto si guud machadku maraaxil kala dugduwan ayuu leeyahay maraaxishiisii waa ilaa shan mustawo waa laba sano iyo bar si guud ahaan wuxuu inoo furan yahay hadda mustawa alawal shan bilood ayuu ahaa waxaana ku soo qaadanay dhowr kitaab machadku waxaa lagu diraaseeyaa oona qaabkii wax loo dhigo dariiqadu ardayda wax lagu baro waa dariiqa alxalaqaat waa dariiqa alakaademiya oo labadii oo la jamciyey kama marneen golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana munaasabadda macadka uu kusoo bandhigay bandhiga ka jeediyey kelimaad ku saabsanaa waxbarashada macadka
ardada waxay soo bandhigeen maasha allah waxyaalaha aada loogu farxo oo indhahanaga ay ku qabowsadaan dadaalka micnaha waxaan leeyahay sii labalaaba waxaan kaloon u mahadcelinayaa waalidiinta ardaydan dhalay ee soo diyaariyey oo ku dadaalay inay halkan wax soo gaaraan aad baan ugu mahad celinayaa haddaan nahay noqobada aad baan arrintan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa warbixinta cusmaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu